horta marka horeyse aad baan uga xumahay dadka dhibaatooday ee lagu dilay iyo dadka qaxayba aad baan uga xumahay waa nasiib daro inaynu maanta sida soomaaliya oo labiyo labaatan sanadood dagaalka socday somaliland oo labiyo labaatan sanadood nabad aheyd in maanta dhul dhulkeena kamid ah oo maanta laga barakiciyo aad baan uga xumahay waxaan marka hore cambaareynaya magaalada nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka udhashay soo soosha koonfureed ee ka dhigtay magaranaysaay siyaasad inay kuraas ku doontaan dhiigga dadkooda waa ogeydeen khaatumo markii lagu dhawaaqay taleex lagaga dhawaaqay raggii ka dhawaaqay dagaalkii buuhoodle ka dhacay ayaa uu sabab ahaa waa kuwii markaa xamar tegey ee kuraasyada baarlamaanka xamar ka qayb galay haddana waxaan leeyahay qoladan siyaasiyiinta ka socota magaranaysa dowlad goboleedka garowe inay magaranaysa ay u socoto ay doonayaan inay dowladda halkaa dowlad goboleedkaas diirisa doorashooyinka inay ka qayb galaan bay doonayaan marka waay waay waxay doortay inay dhiig ku falxashaan markay doonayaan kuraasida wax laga yaqisoodaa wey waxaa kaloo iyadan aan jeclay marka inaan xagga somaliland sheegana waxa ah nasiib dara inay somaliland maanta dhulkeedoo lagu dagaalamayo oo xoogag kala sheeganaya ayay ku dagaalamayaan ayaguna ka aamusto waxaa malaga qurxumaaday ti la ohan lahaa somaliland waxay isku haysataa iyo dowlad goboleedka magaranaysa garowey maanka laba xoogo midna aan somalilan ba ku dagaalamaya taas waxay kutusisaa in dalkeenu uu kusoo ururay kusoo uu kusoo ururay dalkeena aad moodeen kusoo ururay magaranaysaye sanaagta magaranaysaye galbeed soosha waqooyi iyo togdheer ilaa salam ay kusoo xirteen taas taasna taasna waxay kutusaysaa cabanida iyo magaala taagdarada dowladdeena iyo inaan ujeedinba shacbiga shacbiga shacbiga halkaa lagu dilayana waa shacbi aan waa shacbi aan leenahay weye in dawladdeena maanta aanay ujeedin inay dadkeeda daatacdo inaanay ujeedin inay saddex sane jirto inay maamulka gaarsiiso somaliland dhulkeeda o dhan mugta si oo magaranaysa sanaagta barina waxaa ka taagan ogtihiin aan gacanteena ku jirin marka waxa weye dawladdu waxay ku mashquulsan tahay sidii ay macaaridka un ay uga daba shaqeyn lahayd inta kharash ku bixisay magaranaysa macaaridka sidii loo baabin lahaa si loo dacaydeyn lahaa si dadka loo kala furfuri lahaa si qabail loogu kala bixi lahaa bay ka shaqeynaysaa furfurkii somaliland bay ku jirtaa magaranaysa dawladda siyaaraynka ka madaxda yahay waxaa iyadana aada u mudan sheegaya hubaal iyo media dhibaato lagu hayo waxa weya horta bahalkii qaranka nasha t v-gi wuxuu isku rogay meel dadka laga caayo annaga lanaga caayo mid qaran maaha cid cid la garan mayno mediana gacan xun baa lagu haya wata maanta lasoo daayay ninkii hubaal loo hayay dembigeesii taas waxa wey isdila hadday dawladdu ay sharciga qaban weydo oo ay qofkii dembi loo haysta ay gacanta ku dhigi weydo maxkamad keeni weydo waxay imanaysa inu dadku kala aarsado oo qabaal u kala aarsado markaa foolxumada maanta dhacday waa mid waa waa wixii isa soo taraya foolxumooyinka dhacayay markaa waana maantana arrintaa waxaan leenahay dawladdu waa inay dembiilaha ninkaa dembiga lagu haya lagu tuunsan yahay waa in xabsi lagu soo celiyaa oo la mariyaa dee halkii sharcigu marayay haddii waxa wey qof kasta gacanta ku qaadanaya xilkii uu sharci ku qaadanaya marka waxaan kusoo gaboobay hadalkaygii dawladda waxaan leenahay waa ina ka hadashaa taleex waa ina tusaan dhulkeedii nahay haddii kale waxa weeye qodobka u weynaa markaad doonaysa inaad dhisid ummad state ruulka qarannimada waxaa kamid ugu muhiimsan waxa wey inuu dadku dalku uu leeyahay dal iyo dal laysla yaqaano xuduud uu leeyahay dadna uu leeyahay marka haddii ay kaa maqan tahay boqolka shan iyo labaatan dalkii kaa maqan yahay dee qaran mati waana si si cad baana usii daayay dawladdani inaanay dalka aanay maamulkiisa gaarsiinin ictiraafki waa la aragto mugdi buu galay waa laga arkaya maanta max ictiraaf oo lagu hadalhaya ma jiro iyo qorshe la hayaa markaa dadkii ku dhinteen waxaan leeyahay ilaahayna naxariistaas siiyo kuwa ku dhiigi ku falxeen waxaan leenahay waa dadkiina ka daaya aada darajada ku doonaysaan dadki darajo laguma doono dhiiga dadkiina taleexna ha isku dilina waa dal somaliland ka tirsan waa adduunka o dhan xuduud buu leeyahay la ictiraafsan yahay waa dhul somaliland jumhuuriyadda somaliland ka tirsan insha allahu maalmaana ka midnana waa la gaarsiin doonaa magaranaysaa maamulka